bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiya dalsan ee magaalada muqdisho qodobada saaka warkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xiritaanka shirka aragti wadaagka ee hiridage kaga hadlay dagaalada lagula jiro al-shabaab waftii uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo booqasho rasmi ah ku gaaray magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar kiileh oo ka waramay dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka kaarka ay guddiga midooda afrika iyo qaramada morocco iyo bortugal oo iska xaadiriyay wareegga siddidhamaadka koobka adduunka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waxaan mar kale dhegeystayaal waa subax arbacada taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha labay tobanaad ee diseembar sanada laba kun labay labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana waxaad u diyaargarowdaan iyagaiyo dhammaystiran madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xiritaanka shirka aragti wadaagka ee hiridij kaga hadlay dagaalada lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo safar shaqo ku gaaray dalkan walaalaha nahnay ee jabuuti ayaa ka qayb galay madasha aragti wadaagka soomaaliyeed ee heritage taas oo lagu korfeeyey caqabadaha jira ama ka jira gobolka oo ay ugu horeeyaan dagaalamayaasha al-shabaab isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqday ee afeeyey gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa halkaasi kusoo bandhigay madashaasi ee guulaha ay dowladda ka gaartay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee deegaanada iyo deegaanada lagu xoreeyey sida ay ugu go-an tahay in lasoo afjaro dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha ayaa sidoo kale ka warbixiyey abaaraha iyo saameynta ay ku yeelatay nolosha dadka soomaaliyeed waxaana uu ku dheeraaday dagaalamayaasha al-shabaab deegaanada lagala wareegay intii uu intii lagu guda jiro howlgallada ka dhanka dagaalamayaashaasi
marka sidaasay caam ku noqotay bartamaha soomaaliya labada dowlad goboleed ee ku taalla ee galmudug iyo hirshabeelle dhul badanaa dhiman khaasatan galmudug hirshabeelle inta badan dhulka hiiraanna awalaa laga soo wada banneeyey waa bannaan tahay degmo degmo hiiraan ku taallo oo maanta shabaab uu ka taliyahay ma jirto gobolkaas gobolka shabeellada dhexe oo hirshabeelle gobolka labaad ane hal degmo oo la yidhaahdo ruunirgoodaa ku hartay shabaab toddoba degmo waaye lixda kale shabaab maanta way ka madax bannaan tahay gaarigii xamar laga kaxaysta ayaana lagu tagaa inta dhiman galmudugna labada dhinac ayaa laga kulaalayaa xagga galmudugna waa looga soo socdaa xagga hirshabeelle iyo maxaanku irahda shabeellada dhexe iyo hiiraanna waa looga socdaa ayaduna ilaahay idankiis muddo kooban way dhammaanaysaa way dhammaanaysaa soomaaliya ka madax bannaan shabaab macnaha ka madax bannaan milatari ahaan ma aha ka madax bannaan fikir ahaan oo fikirka khawaarijiga ah ee khawaarijtu aanu ka jirin soomaaliya nimankaasi waa khawaarij magacay doonaan baa la baxaane khaarij can iddiin ninkii dadka muslimiinta ah boqol boqol iyo kunkun u dilaya maaha qof qof maaha boqol boqol boqolaal u dilayahay diinta islaamkaoo muxuu ahay dhiigga abriyada waxay ka tiri la garanayo hal iyo laba yaan qofaa la yidhi hal qof qofkii dilaahi wuxuu la mid yahay dunidao dhan asoo dilay kii nooleeyana wuxuu la mid yahay dunidao dhan asoo nooleeyey ninka shan boqol lix boqoloo qof one second ku dilaya maxaa lagu sifaynayaa meesha ay joogaan nimanku meeshas waan ka nimiday alxamdulilah aad iyo aad ayaa muxuu ahaaye aan ilaahay ugu mahad celinaynaa maanta soomaaliya waxay soo gaartay stage heer ay ka fikirto shabaab dabadiis dalka sidee see yeelaynaa see u maamulaynaa see dib ugu dhisaynaa see u hagaajinaynaa maanta doodda soomaaliyada iyo dadka waxgaradka ee soomaaliyada dhex taallaayo waa taas shabaab kadib dalka xukunkiisa siyaasaddiisa dhaqaalihiisa si- amnigiisa sidee loo habaynaya garsoorkiisa iyo cadaaladdiisa sidee loo habaynayaayoo loo maxaa loo dhaqangelinaya loo sii hagaajinaya loo horumarinaya dadka soomaaliyeedna adeegyada muhiimka u ah oo ay u baahan yihiin sidee loo gaarsiinaya waayo maanta dooda soomaaliya ka taagan doodaha soomaaliya marka ka taagan waxaa ka mid ah naadadaana ka mid ah toobigaan maanta laga hadlaya sidee aan dib ugu soo celinaa wixii muddada dhibaatays aan dhibaataysan soomaaliya dhibaataa ka dhacday wadooyinka idaaraha ma burburin environmentigaa naga burburay duruufaa nagu kalifay environmentiga inaan gacanteena ku burburino geedaha jara dhuxul ka dhiga alwaax ka dhiga inta ka wixii oo dhan meelo dhul xirnaa jiray oo dhowrsanaa jiray halla halla- halla gale ee muxuu ahay, halla waxay dib marka inaan ugu noqonno sidaas daraaddeed waxaan ku dhawaaqay muxuu ahaay eh, bishii oktoobar kow iyo labaatankeedii eh, soomaaliyada cagaaran green soomaaliya annagoo tabarteenna iyo awooddeenna ma tabaraan guurnaa mase taakaan guurnaa ha la yidhi taako isumahu- iskuma hubna ee tabar aan guurno ninkii yidhi yaan waxaan baahideenna waxaan u dhoweyn laakiin hal milyan oo geed soomaaliya in lagu beero barnaamij ah ayaan qaadannay oo bilowday oo socda hadda marka ilaahay idankiis soomaaliya anigu waxaa cimrigayga ilaahay gaarsiiyey inaan soo arkay dhulalka qaarkood maroodi daaqayo oo jooga ayaan soo arkay maantana maroodi iska dhaafe sagaaro in laga helo u malayn maayo dhulkii sida uu sida uu u baaba'ay oo maxaan ku rahay u nabaad guuray oo oo muxuu ahay lama degaannimada ugu sii socda laakiin waa soo celi karnaa
dhinaca kalena wafdi uu hogaaminayo wasiirka kaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa booqasho rasmi ah ku gaaray magaalada adis ababa ee xarunta dalka itoobiya wasiirka ama wafdigu hogaaminaya wasiirka wasaaradda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa booqasho rasmi ah ku tegay magaalada adis ababa ee xarunta dalka itoobiya wafdiga wasiirka kaashaandhigga soomaaliya waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey madaxda safaaradda soomaaliya ee dalka itoobiya saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee dalkaasi wasiirka oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin kala duwan ayaa waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda ugu sareysa dalkaasi itoobiya oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed dhanka kalena madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar keele ayaa ka warmay dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar keele oo isagu ka hadlayey xiritaanka maca- shirka macadka ah ee aragti wadaagka ee heritage ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku ammaanay dagaalka ay kula jiro dagaalamayaasha al-shabaab isagoo sheegay in dagaalka al-shabaab ay tahay in loo midoobo islamarkaana ay tahay wax sax ah in xaq ah lagu dagaalamo mar uu halkaasi ka hadlayin hadaladiisa waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh wuu ah, maxaa la yidhaahdaa baano Ah, odaya odayadii hore kolkii dixda la tago ninba ninkuu ka hadal fiican yahay ayuu garta heli jiray kolka dee yacni ninka laga hadalka badan leh ama hadalka gunta leh ee kolka uu meesha yimaado gartiisa sidii uu doonayay buu u marsadaa xasan sheekh sidaasuu noqdo uu buuro dhan buu ayuu ayuu ayuu ayuu dumiyey buuro dhan iyo gidaaro badan iyo cadow badan iyo dhibaato badan waxaa la yidhaahdaa intii sane ee hore ee uu cidlada joogay ee kii hore ka maqnaayo kii dambe intuuna soo gaadhin ayuu sii guntay alaabta uu sii sii ka sii shaqeeyey baa la yidhaahdaa Eh, marka waan annaguna waxaan u sheegaynaa inaan aad aad aan eh, waxa dee maxaa soomaali kelideed shayaadiintani xaggee uga timid oo waa maxay ma dembi weyn baad gashaa waa sidee ya marka een, haddii aad maalin uun dee la toosi lahaa maanta waa la toosay dadkii dhan buu u wada jeedaa cid loo danaynayaa ma jiro qolo loo danaynayaa ma jirto qof ay u arxamayaanina ma jiro inaa la iska dhabo oo ma garanaysaa eh eh, laga safeeyo dhulka Ah, ilaahay baa sheegayba Ah, aw yunfow min alardi buu yidhi dhulkaba ka kaxeeya Garan- kolka eh, dagaalkaasi waan ku aan ku wada jirno taalmeelu na dhigaba waan sii wadaynaa ilaa inta in yar baa hadhahaddii tole soomaaliya ay- hawshaasi waa loo dhan yahay xasan shaakhun maaha waa in loo dhannaado wey. waa in loo dhannaado oo haddaad dhimanaysana dhareerka waa layska duwaabay odhan jireen odayadu inaa lagu mitido xaqa lagu dagaalamo waa xaq weeyaane noloshaadii naftaadii cirdigaagii eh, i- iimaankaagii intaba kolku qofku iyo reerkaagii biyihii aad cabbaysana kuugu yimaado waad ka guulaysanaysaa dhib intaa yare intaa yar uu isagu gaashaanka haysto iyo waranka wax dheer ma aha doqonnimo un baan kolkii horeba nayaro dhigtay bay ahayd imikase dee oo diyaar banna inta hadheen ha ku dhammaato soomaaliha ku dhammaato laakiin in ay kelideed ku noqoto adduunka afghanistan maxay maxaa eh, shayaadiintu meel kastaba way galeen ciraaq dhaho suuriya dhaho meel walba way galeen oo qaar baan arkaa kolkuu magaciisii dhammeeyey buu alqurayshi ku daraya waa waxaan jirinna dee wuxuu ka sheekaynaya Ay. laakiin dad buu ku jabsanayaa dad buu ku jabsanayaa Ah, mar
dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee guddiga midooda afrika ahna madaxa admisof maxamed al emine kulanka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo danjiran sof ayaa si gaar ah looga wada hadlay arrimaha amniga dagaalada dib u xoreynta xasilinta ah iyo doorka admis ee dagaalka lagu ciribtirayo dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ciidanka midooda afrika ugu mahad celiyey doorkooda dhismaha nabadgelyada dalka madaxweyne madaxa admis sof maxamed el amiine ayaa ah intii uu kulanka socday waxa uu dowladda soomaaliya ugu hambeleeyey guulaha la taaban karo oo ay ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay kasoo hoyeen dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab gaar ahaan guushii ugu dambeysay oo ay al-shabaab lagu xoreeyey degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe danjir suuf ayaa ballan qaaday in admis ay dowladda federaalka soomaaliya kala shaqaynayso dagaalka lagu ciribtirayo al-shabaab iyo dadaalada xukuumadda ee amniga iyo xasiloonida dalka ugu dambeyntiina dhegeystayaal haddii aynu eegno qaramada morocco iyo wadanka ama dalka portugal ayaa iska xadiriyey wareegkaasi damaadka koobka adduunka kadib markii ay xalay guuleysteen kulamadii ay ciyaareen xulka qaranka morocco ayaa xalay waxa uu ka adkaaday qaranka sbain kulan qayb ka ahaa wareegka lix iyo tobanka koobka adduunka oo sanadan ka socda gudaha wadanka qatar ciyaartan oo waqtigii loogu talagalay ee sagaashanka daqiiqa ahayd kusoo dhammaatay barbaro kulalaan eber eber ah ayaa waxaa la isla aaday soddon daqiiqo oo dheeraad ah islamarkaana eh, labadaasi xul lagu kala saarayo balse soddonkaasi daqiiqo ayayna labada xul wax goolaha iskaga dhalin waxaana loo dhigay rigoorayaal ugu dambeyntiina saddex iyo eber rigoorayaal ah waxaa u gudubtay ama wareegga sideed dhamaadka u gudubtay dalka morocco isagoo ah wadanka keliya ah ee qaaradan afrika ku medelaya koobka adduunka saddexda rigoore ee sbain waxaa ka khasaariyay ciyaartooyda lagu kala magacaabo pablo sarabia carlos sola iyo sergio boscovetis halka morocco ay u dhaliyeen cabdilxamiid sabiri hakiim siyaaj iyo ashraf hakimi oo isagu goolkii ugu dambeeyey morocco ee rigoorooyinka ahaa isagu u dhaliyay ugu dambeyntiina xulka qaranka sbain oo isagu sanadan ka mid ahaa xolalka loo saadaalinayay koobka adduunka ayaa sidaasi isaga haray wareegka sidamaadka ciyaartii kale ee xalay iyaduna qeybka ka ahayd koobka adduunka waxay dhex martay xolalka kale ah portugal iyo switzerland ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxaa la islahaa waxaa la isla aadin doonaa waqti dheeraad ah sidii dhacday ciyaartii tan ka horeysay ee ay dhex martay morocco iyo sbain balse ciyaartan ayaa xolka portugal waxa uu u awood sheegtay switzerland oo uu kaga adkaaday lix gool iyo gool qaybtii kubadda ciyaartan ayaana lagu kala nastay labihii eber oo ay hogaanka ku heyso xolka portugal koolka koowaad waxaa u keenay gonsalo ramos oo isagoo xalay ciyaarayay booska cristiano ronaldo oo ciyaartaasi xalikeedka lagu soo bilaabay toddobiyo toban daqiiqa ayuu goolka koowaad xulkiisa u keenay joe falakis ayaa goolkaasi ka caawiyey mar kalena bebe ayaa labaiyo hore ciyaarta ka dhigay daqiiqadii soddon iyo saddexaad labadaasi gool oo ay portugal hogaan ku heyso ayaa lagu kala nastay markii dib laiskugu soo laabtana waxaa ciyaarta saddex iyo eber ka dhigay gonsalo ramos oo goolkiisii labaad xalay u dhaliyay xulkiisa portugal diego dailot ayaa goolkaasi ka caawiyey rafael cuarelo cuyarelo ayaa ciyaarta afar iyo eber ka dhigay konton iyo shan daqiiqa markay ciyaartu ay maraysay waxaase shan iyo shan iyo hal ayraadee afar iyo hal ka dhigay manuel ekanji oo daafaca kaga ciyaara xulka switzerland iyo naadiga manchester city daqadii kontrisideed ayuuna xulkiisa gol usoo celiyay balse mar kale waxaa lix iyo shan iyo hal ka dhigay ciyaartu markay maraysay lixdan iyo toddoba daqiiqa gonsalo ramos oo isagoo ciyaarta xulkiisa usii dheereeyey daqiiqadihii dheeriga ahaa ciyaartaasi lagu darana waxaa goolka lexaad bortugiisku u keenay ciidaanka rafael liyo oo ciyaartaasi bedel kusoo galay waxaana ciyaarta ugu dambeyntii ay kusoo idhaatay lix gool iyo gool oo xulka portugal ugu gudbay wareegka sirdamaadka koobka adduunka ee qatar ka soconaya caawa iyo habeen dambe ayaan la ciyaari doonin koobkaasi waxaana dib loo ciyaari doonaa habeennimada sabdida ah markii waxaana ciyaarahaasi wad ciyaari doonaa wareegka samafinalka ama quwatarfinalka ee croatia iyo brazil ayaa xilligaas arki doona netherlandna waxay la ciyaari doontaa argentin guudaan dhegeystayaal warkii subaxnimo oo aad kala socdeen raada dalsan muqdishona waanag inta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel